alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed xadiidka afar boqol iyo toddoba-iyo konton wa can ibni cabbaasin cabdillahi bni cabbaas waxaa laga soo wariyey ana anabiya sala allahu alayh wasalam inuu cabdillaahi ibni cabbaas uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yaqra'u waxau ahaa mid ku akhriya fii salaati aljumucati salaada jimcaha suurata aljumucati waalmunaafiqiin suuradda suuratu ljumuca la yidhaahdo iyo suuratu lmunaafiqiin labadaas suuradood buu ku akhrin jiray yacnii suuradba ragcad rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku akhrin jiray wakhtiyada qaarkood salaadda jimce ragcadda koowaad suurata aljumuca inuu ku akhrin jiray yacni iyadoo dhammaystiran ragcadda labaadna suurata almunaafiqiin inuu ku akhrin jiray taasna waxaa lagu xambaarayaa wakhtiyada qaarkood inay tahay waayo xadiidka kale ee ka dambeeya waxa uu tilmaamayaa inuu sabixisma iyo ku akhrin jiray suurata alghaashiya marka waxaa lagu kulminayaa calaa kulli xaal labada xadiis in markaa wakhtiyada qaarkoodba inuu mid ku akhrin jiray wakhtiyada qaarna wuxuu ku akhrin jiray salaada jimcaha suurata aljumuca iyo suurata almunaafiqiin wakhtiyada qaarkoodna wuxuu ku akhrin jiray salaada jimcaha ee sabixisma iyo yacni suurata alghaashiya sidaas iyadaa baa lagu kulminaya waxaana looga jeedaa labada suuradood oo dhammaystiran suurat aljumuca iyo suurat almunaafiqiin laakiin ma aha in inta dambe yacni inta lasoo goosto sunnada inay ku xasilaysa ma aha oo suurat aljumucana aayaadka dambe la akhriyo suurat almunaafiqiinna aayaadka dambe in la akhriyo sunnadu kuma xasilayso xadiiskii afar boqol iyo siddeed iyo konton walahu muslim waxaa u sugnaatay cani nucmaan ibni bashiir uu ka warinayaa kaana yaqra'u inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ahaa mid ku akhriya filciidayni labada ciidood ciid alfitri iyo ciid aladxaa iyo wa filjumucati salaada jimcaba bisabixisma rabbika alaclaa suurata alaclaa wa sabixisma rabbika alaclaa ragcadda koowaad inuu ku akhrin jiray wa hal ataaka xadiidu alghaashiya suuraddaa suurata alghaashiyana inuu ragcadda labaad ku akhrin jiray ayaa nucmaan ibnu bashiirna markaa uu sheegay yacni nebiga sala allahu alayh wasalam baa ku akhrin jiray xadiiskanna muslim baa soo wariyay oo xadiis saxiixa waxaanuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ciidahana inuu ku akhrin jiray sabixisma rabbika alaclaa iyo suurata alghaashiya labada ragcadood inuu ku kala akhrin jiray saas iyadaa buu tilmaamaya waxaa kaloo uu tilmaamayaa salaada jumcana inuu ku akhrin jiray sabixisma rabbika alaclaa iyo suurata alghaashiya labada ragcadood uu markaa midba suurad uu ku akhrin jiray waxaa kaloo markaan tilmaamayaa in salaadda cishe habeenka jimcaha soo gelayo in salaadeeda cishe lagu akhriyo suurata aljumuca ragcadda koowaad cishaha ragcadda labaadna suurata alghaashiya in lagu akhriyo may asixin oo wax nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan ma aha yacni taasna si ah loo ogaado xadiidkii afar boqol iyo sagaal iyo konton waa can zayd ibni arqam radia allaahu canhu zayd ibni arqam waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaal inuu yidhi salla nabiyu sala allahu alayh wasalam alciida nebigu waxa uu tukaday sala allahu alayh wasalam ciid buu tukaday uma rakhasa fi ljumuca markaasuu rukhseeyey jumcadii bimacnaa waxa uu tilmaamay in jimcadii yacni markaa faralnimadeedii inay idinka dhacdo rukhso ay tahay oo bimacnaa ay idiin bannaan tahay inaad duhur iska tukataan oo jumcadii iska dhaaftaan macnuhu saasuu noqonaya fa qaal waxa uu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam man shaaa an yusalliya falyusalli man shaaa kii doona an yusalliya inuu tukado ay iljumucata falyusalli ha tukado kii aan doonin inuu tukadana yacni markaa xaraj ma saara iyo dhibaato rawaahu alkhamsatu waxaa soo wariyey shanta ayaa soo wariyey ila tirmidiya shanta marka tirmidi laga reebo afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed marka tirmidi laga reebo inta kalea soo warisay wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiiska waa saxiixiyey xadiiskana culamo badan baa markaa quweeyey oo saxiixiyey culamada markaa saxiixisay waxaa ka mida caliy bnu madiini shaykhu lbukhaari sida talkhiisulxabiirkaba ku sugan waxaa kaloo saxiixiyey yacni xaakim waxaa ku waafaqay dahabi waxaa kaloo saxiixiyey ibnu sakan sida khulaasat lbadri lmuniirkaba ku taalla waxaa taxsiiniyey nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba waa ku taxsiiniyey xadiiskana waxaa ku sugan sanadkiisa nawcan maa dacfi baa ku sugan waayo sanadka waxaa ku jira nin la yidhahdo iyaas ibnu abi ramla ashaami ninkaasina waa majhuul ayaa markaa culammadu yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajarba uu ku odhanaya taqriibka marka ninkaa majhuulka ayaa ku jira ha yeeshee culammada markaa quweynaysaa waxay ku quweynaysaa xadiiska shawaahiddiisa oo waxa uu leeyahay shawaahid yacni macnahan oo kale saxaabo kaleo laga soo wariyey baa jira oo iyaguna nebiga sala allahu aleyh wasalam sidaas ka sheegay waxaa ka mid ah xadiiska abi hurayra ee xaakim iyo khayrkiiba soo wariyeen xadiiskaana xaakim waa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay inkastoo culammada qaarkood ay cileeyeen oo imaam axmed iyo alxaafid addaara qudni yacni labadu marka ay arjaxeen xadiisku inuu mursal yahay oo isagoo waxa weeye xadiisku musnad ah oo mutasila inaanu xadiisku markaa sugnayn xadiiska abi hurayra laakiin mursal inuu yahay oo abu hurayra inaan la sheegin oo bimacnaa taabicigu inuu iska yidhaahdo nebigu sala allahu aleyh wasalam sidaasuu yidhi sidaasaa markaysaga ay arjaxeen sanadkiisana waxaa ku sugan markaa baqiyan in la yidhaahdo baqiyat bnu lwaliid yacni marka ayaa ku jira sanadka xadiiska ninka baqiya markaa la yidhaahdana xoogaa marka adigu dacfi yar baa lagu sheegaa tadliisna waa samayn jiray waatay culammada qaarkood ay odhan jireen axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya ha yeeshee culammada muxaqiqiintu waxay ku istiqraareen xadiiskiisu inaanu daciif tamaaman ahayn ee uu yahay xasan inuu xasan yahay martabadda saxiixana aanu gaadhsiisnay laakiin xadiiskiisa in la taxsiiniyo haddii uu markaa samaac tasriixiyo oo markaa tadliiska cilladaasi yacni meesha ay ka baxdo haddana waxa weeye markaa waa tasriixiyey samaac ama maqal yacni baqiyatu bnu lwaliid waa tasriixiyey abi daawuudka waxaa ku taalla inuu yidhi akhbaranaa shucba shucba ayaa noo warramay shucba ayaa noo warramay culamada qaarkood waxay ku ganeenba markaa tadliisu taswiye tadliiska la yidhaahdo laakiin arrinka noocaasi markaa tadliisu taswiya inuu samayn jiray ma sugna ha yeeshee haddii taa lafteedu marka ay qudheedu dhacdana oo yacni markaa hadalkaa waxba wax laga soo qaadaba yacni markaa waxa kale oo sugnaatay inuu shiikhiisa iyo shiikhiisa shiikhiisii labadaa dhexdoodana inuu markaa samaac tasriixiyey oo uu markaa yidhi waxa weeye waa noo warramay yacni markaa uu odhanayo yacni shucbana uu sidaasii odhanayo taana muntaqaha ibnu jaaruudka ayay ku sugan tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal culammada badankooduna waxay mareen tadliisu taswiyaha ninka sameeya inuu waxa weeye laba meelood inuu samaac tasriixiyaa ilaaba ilaa inay tahay waa mida waxa weeye shiikhiisa waa inuu samaac tasriixiyaa inuu ka maqlay waa midda labaadee shiikhiisuna inuu shiikhiisii ka maqlay isaguna waa inuu samaac tasriixiyaa adigu bacdu ahlicilmi oo ku tegay baa jira inuu waxa weeye sanadkao dhan wada samaac tasriixiyaa inay shardi tahay waana markaisaga aqwaasha ibnu xajar qowl ka mid a weeye culammada mucaasiriinta qaarkoodna waa doorteen oo ra'yiga noocaasa aad bay u caanbixiyeen sida sheikhulalbani raxmat ullaahi calayhima isagiiyo ibnu xajarba ilaahay raalliha ku noqdeen ibnu xajar laakiin waxa uu leeyahay qowl kale oo marka waxa weeye labadaa meelood in samaac la tasriixiya ay tahay waana sida culimmadu u badan yihiin qowlka kale waa siday markaa culammadii ay u badnaayeen yacni markaa weeye marka calaa kulli xaal yacni ariiqaas maadaama marka isaga cillo kale aanu lahayn yacni tadliiskaas markaa mooyaane tadliiskiina waxa weeye markaa samaac marka uu tasriixiyey tadliisu taswiyana aynay sugnayn inuu marka isagu samayn jiray waxaa soo hadhay uun arrinka ku saabsan marka irsaalka xadiiska lagu ganay oo imaam axmed iyo daara qudni marka ay ku sheegeen irsaalkaasna markaysaga culamada qaarkood waxay tilmaameen yacni waxa weeye xadiiska mursal iyo musnad ba haddii loo soo wariyey yacni markaa ziyaadada ayaa la qaadanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal hadduu xataa mursal noqdo dee shaahid waa u noqon karaa xadiiskan shaahid waa u noqon karaa xadiiskan marka calaa kulli xaal waxaa jira waxa weeye axaadiis kale oo qudhoodu yacni maqaamka ku sugan sida cabdullahi ibnu cabbaas in loo sheegay ibnu zubayr inuu waxa weeye salaaddii ciidda markuu tukaday intay ciidiya isku beegmeen jimca inuu salaaddii jumcada u soo bixi waayey dabeedna markaasaa waxa weeye cabdullahi ibnu cabbaas waxau yihi asaaba sunna sunnadiibu asiibay saxaabiguna hadduu yidhaahdo sunnadii waa asiibay ama arrinkaasi waa sunne waxaa laga qaataa in xukmi rafci arrinka noocaasi uu leeyahay adigu sanadka xadiiska dacfi baa ku sugan laakiin dacfigu markaysaga ma diidayo dacfi markaa daran ma aha oo in marka waxa weeye shawaahid looga dhigo xadiiskan yacni ma diidayo saxaabada kale oo markaa qaarkood oo iyaguna sameeyey arrinka noocaas oo kale ayaa jira marka calaa kulli xaal xadiiskani bimajmuuci turuqihi wa shawaahidihi waxa uu yahay yacni markaa saxiix weeye waana sida markaa sheikhulalbanina uu tilmaamo uu yidhi saxiixun bishawaahidih shawaahiddiisa ayuu xadiisku saxiix ku yahay macnaha uu xadiisku tilmaamay ama fiqiga uu sheegay iyo xukumka uu sheegay haddaynu u soo noqonno waxa uu xadiisku tilmaamayaa haddii ciidda iyo jimcuhu isku beegmaan in salaadda ciidda horraysay ciidda marka hore la tukado marka ciidda la tukadana jimcuhu inuu ruqso yahay oo waxa weeye jimco in la tukado in la yska dhaafaa inay bannaan tahay marka la yska dhaafayo maxaa la samaynayaa culammada badankoodu waxay yidhaahdeen waxaa la samaynayaa duhur baa beddelkeedii la tukanayaa oo xaaladda jimco la tukan waayo dee duhurkii baa lala imanaya culammada qaarkoodna qowl markaa shaad ah ama daciif ah bay yidhaahdeenoo waxay yidhaahdeen maya duhur iyo jimca midnaba tukan maayo oo maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu ruqseeyey aanu sheeginna duhur saaran waxay markaa ku tusinaysaa inaan duhur iyo jimca midnaba saarayn midnaba inaanu saarayn ayay ku tusinaysaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal qowlkaasi waa daciif yacni markaa saxaabadana cid sidaa tidhi lama oga baa la yidhi asarka marka waxa weeye ibnu zubayrna kuma cadda inaanu duhur tukan jimco uma soo bixin baa la yidhi duhurkii wax laga aamusay buu markaysaga markaa yacni noqday marka inaanu tukan taasina marka waxa weeye kuma kuma cadda xaaladda waxa weeye qofka uu jimcihii ka dhacana dee waxa weeye maadaama jimcadu ay beddel ka ahay duhurka dee duhurkii wuxuu noqonayaa markaa ilaaba ilaa mid meeshii sugan ayuu noqonayaa oo in duhur la tukado ilaaba ilaa ay noqonayso yacni markaa daruuri marka sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni beledka waxa weeye jimco in laga tukadaa yacni meelna ha noqotee ilaaba ilaa weeye laakiin afraadda iyo aaxaadda iyo dadka markaysagaa kale yacni marka waxa weeye iyaga waxa u bannaan inay jimce iska dhaafaan oo duhur tukadaan laakiin beledka kollayba waa in jimco laga tukadaa ba ahlucilmiga qaarkoodna ay yidhaahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas yacni sawaabku waxa weeyaan in waxa weeye jimcadii inay ruqso tahay oo markaa dadki inay tukadaan yacni jimco inayna waajib ku ahayn duhur beddelkeed inay tukadaanna inay waajib ku tahay xaaladda salaadda ciidda iyo markaa jumcadu ay iswaafaqaan ciidda iyo jumcadu ay iswaafaqaan xikamka ku suganna waxaa ka mid a yacni waxa weeye jumcadu waxay ahayd ciiddii wiigga oo usbuucu waxa uu lahaa ciid buu lahaa ciiddii ciiddiisuna waxay ahayd jumce ayay ahayd marka jumcadaa markaa ciidda ahayd ijtimaacii weynaa ee laysu imanayay bay marka ahayd haddaba ciiddii weynayd ee sanawiga ahayd baa timi way ku beegantahy yacni labadii ijtimaacee waaweynaa ee laysugu imanayay nowcan maa yacni waxaa ku sugan mashaqo iyo dhibaataa ku sugan dhibaato ayaa ku jirta ciiddana dadku aad bay markaa u faraxsan yihiin xoogaa markaysaga haddii iyagoo markaa ciiddii ka noqday haddana la yidhahdo jumca haddana isugu yimaada oo waxa weeye masaajiddii markaa jawaamicda ahayd isugu kaalay oo masaajidda yaryar ha ku tukanina yacni nowcan maa yacni xaraj iyo mashaqay markaa ku tahay suruurkoodii iyo markaysaga farxaddoodiina inay wax dhinto ayaa laga yaabaa sidaas aawadeed baa markaa loo ruqseeyey oo markaa loogu banneeyey lirafci lmashaqa inay marka waxa weeye jumcada yacni ka tagaan oo duhur ku kaaftoomaan sidaas iyada ah ayaa markaa loogu banneeyey marka xikamkana ahlucilmiga qaarkood waxyaalay ka tilmaameen yacni taas ayaa markaa ka mid a xadiiska marka waxa weeye sheikhu waxa uu ku khatimay wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma ayaa saxiixiyey marka sida waxa weeye shaykhul albaani uu baraarujiyey iyo ardaygiisa oo muxaqiqa kitaabka ahiba uu baraarujiyeen waxa marka ay tahay hadalka uu yidhi xaafid ibnu xajar wa saxaxahu ibnu khusayma waa wahmi ama waa ismoodsiiyey yacni sababtuna waxay tahay ibnu khusayma xadiiska inuu ku soo arooriyey kitaabkiisa waa jirtaa ha yeeshee waxa uu tilmaamay arrin yacni xadiiska daciifinaya ayuu sheegay oo waxa uu yidhi in saxa alkhabar yacni marka hadduu khabarku asaxa buuyi marka waxa weeye khabarka sixadiisa inaanu markaa hubin ayaa marka uu halkaa ka tilmaamay markaasuu tacliiliyey sababta aanu u hubin sixada khabarka wuxuu yidhi fa innii laa acrif iyaasa bni abi ramla bicadaalatin walaa jarxin iyaas ibnu abi ramla ninka la yidhaahdo cadaalad iyo tawsiiq ku garan maayo oo cid markaa ninkaas yacni ku cadaalad xukmiday yacni ma ogi ee cid durtay oo markaa jarxidayna yadana kama warhayo marka wuxuu noqonayaa ninkaas inuu yahay yacni markaa majhuulul xaal inuu yahay ayuu markaa noqonaya yacni markaa majhuulul xaal inuu yahay oo xaaladdiisa aan la ogayn saasuu noqonaya taasina waa sabab markaa xadiiska daciifisa weeye sidaas aawoodee wasaxaxahu ibnu khusayma yacni waxa weeye wax kasta oo ibnu khusayma saxiixiisa ku soo wariyo lama yidhaahdo waxa weeye waa saxiixiyey ee waxa la yidhaahdo waa saxiixiyey waxa weeye waa wuxuu markaa yacni ku soo wariyo kitaabkiisa saxiixa ah aanu wax cilla ana u sheegin amaa hadduu cillo u sheego iyada markaa lama odhanayo waa saxiixiyey la odhan maayo marka taasna waxa weye masalada noocaasna sidaas iyada ah ayaa markaa loo baraarujiyey xadiidka afar boqol iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama rasuulki ilaahay waxau yidhi idaa sallaa axadukum aljumucata hadduu axadkiin ama midkiin uu jimcaha tukado falyusalli bacdaha arbacan ha tukado jimcaha dabadeed afar markaa ragcadood oo sunna ah ha tukado rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey sunna qabliya oo ka horraysa jumcada inayna jirin waa inagii soo sheegnay haddana wuxuu inoo tilmaamayaa sunna bacdiya inay jirto oo jumcada ka dambaysa sunnaha bacdiga ee jumcada ka dambaysana waxa weeye waa afar ragcadood weeyaan afar ragcadood weeyaan sunnaha bacdiga ah ee jumcada ka dambaysa nebigu sala allahu alayh wasalam ficil ahaan inuu u sameeyey laba ragcadood inuu tukaday jimcaha dabadeed waa jirtaa ha yeeshee sunnadiisa qawliga waxa uu dadka markaa yacni ugu sharciyeeyey inay afar ragcadood tukadaan idaa salla axadukum aljumucata falyusalli bacdaha arbacan yacni marka afar ragcadood ha tukado yacni taas waxay tilmaamaysaa sunnada qawliga dadka u taalla inay tahay culamada qaarkood baa waxay yidhahaan labada lafteeda ikhtidaa'an ficilka nebiga lagu dayanayo maadaama uu ilaahay yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waa la samayn karaa taasna waxay ku xambaareen laba xaaloo kala duwan bay ku kala xambaareen oo waxay yidhaahdeen hadduu qofku gurigiisa ku tukanayana laba ragcadood ha tukado sunnada bacdiga ee jumcada ka dambaysa hadduu gurigiisa ku tukanayana laba ragcadood ha tukado siduu nebigo laba ragcadood u tukaday hadduu masaajidka markaa waxa weeye ku tukanayana afar ragcadood ha tukado sida xadiidkanba uu sheegayo marka sidaas baa culammada qaarkood ay ku kala farqiyeen laakiin wax xadiisa ibnu taymiya weeye sidaas cidda u kala farqisayeen culamada qaarkood way radiyeen oo waxay yidhaahdeen yacni markaa xadiis saxiix oo kala farqinayo le masaajidkana afar ragcadood waa inaad ku tukataan haddaad ku tukataan sunnada bacdiyada ee jumcada ka dambaysa laakiin guriga haddaad ku tukataan laba ragcadood tukada sunno sidaa u kala tafsiiliso u kala caddaysay yacni mid lahayo ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni sunnada yacni marka in la tukado mashruuca u ah yacni markaa afdalka ahi waa in marka afar ragcadood in la tukado weeye labada ragcadood hadduu qofku yidhahdo ficilkii nebigaan ku dayanayaana muqayad kuma aha gurigoo keliya muqayad kuma aha laakiin calaa kulli xaal mar kastaba waxa fiican in afar ragcadood uu jumcadii ka dambaysiiyo xadiiskii afar boqol iyo koob iyo lixdan can isaa'ib ibni yaziid waxaa laga soo wariyey ana mucaawiyata qaala lahu mucaawiya ayaa wuxuu ku yidhi idaa sallayta aljumucata haddaad jimco tukato falaa tasilha bisalaatin falaa tasilha ha la xidhiidhinin bisalaatin salaad ha la xidhiidhin xataa takallama ilaa aad ka hadlayso aw takhruja ama aad ka baxayso fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama maxaa yeelay rasuulki ilaahay amaranaa bidalika sidaas waana amray anlaa nuusila salaatan bisalaatin inaanaan la xidhiidhin buuna amray yacni salaatan salaad aanaan la xidhiidhin buuna amray bisalaatin salaad kale xataa natakallama aw nakhruja ilaa aanu waxa weeye ka hadlayno ama aanu ka baxayno rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam uu amray salaaddii inaan salaad kale lala xidhiidhin saas aawadeed ayaa waxa weeye mucaawiye waxa uu ka nahiyey saa'ib ibnu yaziid ninka la yidhaahdo oo waxa uu yidhi markaa salaadda salaad kale ha la xidhin bimacnaa salaadda jimca haddaad tukato isla markaad salaamad naqsataba intaad haddana kacdo salaad kale ha gelin ee bimacnaa waxa weeye waa in la kala fasliyaa labada salaadood faral iyo sunne weeye faral iyo sunne weeye faralkiiyo sunnahana in la kala fasliyo weeyaan marka yacni talla diidaya waxa weeye jumcadii ma laga salaamad naqsaday isla markiiba intaad kacdo inaad markaa sunno gasho ta noocaas waa ta manhigee la diiday wey ta la diiday weeyaan qofku hadduu salaad kala gelayana waa inuu markaa yacni markaa hadal markuu yacni sameeyo yacni dabadeed ama meeshii markaa uu ku tukanayay ka tago yacni markaa waa inuu arrinkaas yacni markaa dib salaad dambe ka gala laakiin waxa weeye suurada ay isu ekaanayso faralkiiyo sunnihii inay isku xidhiidhsan yihiin dhicina karto dadka qaarkood inay u qaataan inay salaaddii waxa weeye inta dambe u tukanayaan isla salaaddii ay ka mid tahay laga yaabo dadka markaysaga aan cilmiga lahayn qaar inay sidaa u qaataan waxa weeye ta noocaasa ayaa markaa la diidaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen sunnadu waxay tahay faralka iyo sunnaha in la kala sooco marka faralka iyo sunnaha in la kala sooco marka jimcadoo keliya kuma gaar aha ee salaaddii kastee faralee la tukado caladuul markiiba intaad u kacdo inaad waxa weeye sunno kala gashaa ma aha ee waa in waxa weeye iyadoo hadal markaa uu kaa soo baxay yacni ama waxa weeye markaa aad meeshii ka intiqaasho meel kale aad tagtay yacni mooyaane waa inaan salaad kale degdeg markiiba u gelin salaad kale waa inaan degdeg markiiba aanad u gelin ta noocaasa ayaa markaa xadiisku inoo sheegaya ee hadalka nebiguna sala allahu alayh wasalam waa markaa caam hadalka uu nebiga sala allahu alayh wasalam u nisbeeyey bimacnaa macnihiisa u nisbeeyey waa caam waxaanay markaa tahay yacni waa la xujaysanayaa jamaahiiru ahlicilmi waxa uu saxaabigu yidhahdaa rasuulkaas sidaa na amray iyo yacni rasuulkaas sidaa naga nahiyey iyo sala allahu alayhi wasalam waxay tahay yacni jamaahiiru ahlicilmi yacni markaa waxay yidhaahdaan yacni markaa xujo kuma aha cumuumka ha yeeshee markaysagaa bacdu ahlilcilmi culammada markaysagaa in badan oo ka mida in badan oo ka mida ayaa waxay yidhahdeen xujay maya cumuumka ku tahay lianna asaxaabiya yacni markaa hiqatun caarifun billuga qolada kale waxay ku tacliiliso ay yidhaahdeen waxaa suuroobi karta waxaan markaa yacni caam ahayn inuu caam ismoodsiiyaa suuroobi karta laakiin taa waxaa lagu markaa yacni radiyey waxaa la yidhi saxaabigu waa marka waxa weeye waa marka xujo oo waa hiqo waana caarifun billuga markaa sidaas aawoodee hadalkiisa waa la ictimaadayaa cibaaro caama hadduu ku xikaayoodo wax ku sheego waxay cuskadeen qolyaha odhanaya waxa weeye lama xujaysanayo cumuum loo xujaysan maayo alxujatu fi lmaxkiyi laa fi lxikaaya xujadu waxay ku sugnaatay waxa laga xikaayoonayo laga qisoonayo laakiin waxa lagu xikaayoonayo alfaadda la sheegaya xuja kuma sugna waayo saxaabiga iskale marka calaa kulli xaal laakiin qowlka sawaabkahi waxa weeye waa in markaa cumuumka in laga daliishanayo hadduu saxaabigu siiqo caama ku xikaayoodo yacni waxa weeye in cumuum laga daliishanayo oo uu xujo ku yahay baa qowlka raajixa uu yahay saynu markaa horeba usoo tilmaanay marka calaa kulli xaal salaad kasta oo farala yacni in lala xidhiidhiyo salaad kasta oo sunnaa iyadaan hadalna loo dhaxaysiin yacni makaankiina aan laga bedelanin ma aha marka waxaana la doonayaa maqaasidii ka mida in faralkiiyo sunnaha la kala sooco yani marka marka la tilmaamayo xataa natakallama aw nakhruja waxaa la yidhi aw nakhruja waxaa laga tilmaamayaa masaajidka aanu ka baxno ama mawdicii marka aanu ku tukannay aanu ka baxno oo mawdic kale uu intiqaallo yani saas iyadaabaa lagu fasiray labada mid walba markaysa waxa waa ku rumoobaysa xadiiska afar boqol iyo labiyo lixdan wa can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man iqtasala ku kasta oo maydha uma ata aljumucata dabeedna jumcada yimaada oo fa sallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray ee loo qoray markaa tukada uma ansata dabeedna aamusa xataa yafruqa alimaamu ilaa uu imaamku ka faaruqayo min khudbatihi khudbadiisa marka uu ka faaruqayo uu dhammaysanayo uma yusallii macahu dabeedna markaa imaamka markaa la jirhkiisa la tukada gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa waa loo dembi dhaafaa yacni isaga inta u dhaxaysa iyo jimcada kale bimacnaa waxa weeye ilaa jimcada kale laga gaadhaayo dembiga uu la yimaado waxay tahay mid laga dhaafay iyo wa fadlu halaathati ayaamin iyo saddex maalmood oo jimcada ka siyaada ah bimacnaa waxa weye ilaa jimcada kale laga gaadhayo waa toddoba maalmood toddoba maalmood yacni weeyaan saddex kaleoo maalmoodoo markaa siyaado ku ana yacni markaa ku sii dar tobankaa maalmood weliba markaa toban maalmood iyo gelin bay noqonaysaa yacni marka waxa weeye yacni tobankaa maalmood dembigiisi waa loo dhaafay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa ruuxa waxa weeye markaa soo maydha oo amarkii uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray jumcada in loo maydho amarkaas markaa yacni fuliya waxaana halkaas markaa xusid mudan yacni maydhashada markaa jumcada la maydhaa waxa weeye waa maydhasho cibaado ah ma aha maydhasho caado ah yacni caada ahaan in laysaga maydhanayo ma aha ee waa cibaado sidaas aawadeed waa in la niyeeyaayoo qurbo iyo cibaado loo niyeeyaa marka la maydhanayo jumcada marka la maydhanayo waa in cibaado loo niyoodaa si uu qofku ajar uga helo amarkii nebigana sala allahu alayh wasalam si uu u imtisaalo oo uu markaa yacni amarkii markaa u qaato waa inuu sidaas yadaa yacni u sameeya laakiin calaa sabiili alcaada hadduu isaga maydhay oo aanu qurbo iyo cibaadaba u niyoon iyo amarkii nebiga qaadasho uu qaadanayo dee waxay noqonaysaa waxa weeye inaanu markaa yacni gudanin imtisaalkii markaa amarkii nebiga sala allahu alay wasalam inaanu gudan wax hawaabana aanu ka helin ayaa markaa ka imanaysa markaa dabeedna ninkaasi markuu soo maydho oo uu jumcada yimaado wixii loo qoray uu tukado waxaa looga jeedaa yacni taxiyatulmasjidka iyo sunnayaal mutlaqa ayaa laga tilmaamaya bacdi culammada ka mid ah waxay dooneen inay ka daliishadaan fa sallaa maa qudira lahu inay sunno qabliye ah jumcadu leedahay yacni markaa saxiixna ma ahoo daliil uma aha fa sallaa maa qudira lahu yacni inay sunno qabliye leedaho sunno ka horraysa jumcadu inay leedahay waxba daliil uma aha sababta aan ugu ahayna waxay tahay yacni horaynu u soo sheegnay wax daliiloo ku soo arooray yacni jumcada in salaad laga horraysiyo sunno qabliye ala ay leedahay yacni inaynay jirin maadaama sidaas yadaa aynu soo tilmaannay xadiidkani waxa uu faa'iidaynayo waxa ugu badan waxay tahay qofku inuu taxiyatulmasjid markuu masaajidka soo galo inuu la yimaado wixii intaa ka dambeeya uu la yimaadaa waxay tahay haddaanu goor hore markaa hadduu soo galo waxa uu samayn karaa yacni duxa iyo wax la mida waa iska tukan kartaa salaatu duxa salaad markaa salaatu duxa ah waa iska tukan karaa ha yeeshe laakiin waxa weeye sunno mutlaqana waa iska samayn karaa sunno mutlaqana waa iska samayn karaa laakiin ma aha midu waxa weeye sunno markaa ka horeeya yacni jumcada oo qabliye ahi inay jirto markaa ma aha marka fa salla maa qudira lahu calaa kulli xaal waxay noqonaysaa yacni jumcada markaa yacni wixii ka horreeya salaad ka horraysa oo sunno ah yacni kuma tusinayso waxay iska noqonaysaa uun sunno markaa yacni kasii daysan jumcada taasina waxay noqon kartaa yani taxiyatulmasjidkii iyo salaatu duxaa iyo sunnayaal mutlaqa sunnayaasha mutlaqi maxay yihiin sunanku waxay u qaybsamaan muqayad iyo mutlaq muqayad waa maxay waa ka wax ku qaydanoo xaalad cayiman la sunneeyey oo la yidhi markaa waxa weeye duxaha la tukado yacni markaa sunnihii salaada ka horreeyey ama ka dambeeyey faralka ka horreeyey ama ka dambeeyey ha la tukado sunna muqayadaa la yidhahdaa sunnada mutlaqi waxay tahay waa sunnadan waxbaba ku qaydnayd waa iska salaadun iska badso yacni markaa taas weeyaan marka calaa kulli xaal wax daliili kuma sugna fa salla maa qudira lahu yacni sunno waxa weeye muqayada oo sunna qabliya ah oo jumcada ka horraysa in lala iman karo laakiin wuxuu faa'iidaynaya qofku hadduu soo galo inay u bannaan tahay sunan markaisagaa inuu iska tukado yacni mutlaq iyo duxa iyo markaysa waxaan markaa inuu iska tukadaa inay mashruucu tahay ayuu markaa tilmaamaya uma ansata bacdiba waxay dooneen inay ka daliishadaan maadaama la yii fa sallaa maa qudira lahu oo aan la xadidin yacni markaa in dadka la yidhaahdo sunna qabliyaha tukanina ma aha waayo cumuumkay iska soo gudagelaysaa laakiin tan noocaasna waa kalad sababta ay kaladka ku tahayna waxay tahay yacni dadka waxa weeye sunna qabliya tukanayaa yacni sunna muqayaday tukanayaan oo markaa yacni qabla aljumuca ah nabigana sala allahu aleyh wasalam miduu sameeyey qabla aljumuca inuu tukaday ama markaa dadka waxa weeye uu markaa idmayo u fasaxay amaba dadku ay tukadeen oo deedna uu u taqriiriyey intaa midnaba ma dhicin waana inagii soo sheegnay sunanku inay u qaybsamaan tarkiya iyo ficliya marka wuxuu nebigu sameeyey in la sameeyaa oo cibaad ahaan u sameeyey in la sameeyaa siday sunne u tahay ayaa wuxuu nebigu ka tegey sala allahu aleyh wasalam oo qasdan uga tegay oo cibaade ah in laga tagaa ligayri maanic uga tegey in laga tagaa iyadana marka ay u noqonaysaa sunne u noqonaysaa marka waxa weeye yacni waxa weeye sidaas aawadeed wax daliili uguma jiro sunnadii qabliyada ahayd in la yidhaahdo dadka yacni marka ayaan markaa la odhan yacni sunna qabliya ma jirto waayo fa sallaa maa qudira lahu ayaa laga dhalaalinaya qowlka noocaasi waa kalad yacni sax maaha dabeedna markaa aamusay ilaa imaamku ka faaruqayo khudbaddiisa ilaa khudbaddiisa uu ka faaruqayo taana waxay ku tusinaysaa aamusku inuu baaqi yahay ilaa inta uu khudbaddaba dhammaynayo yacni markaa inuu aamusku markaa baaqi yahay oo la aamusayo yacni la aamusnaanayo ayay markaa ku tusinaysaa khudbadda uu ka faaruqayaana waxay ku rumoobaysaa labada khudbadoodba waayo khudba waa mufrad markaysa waxa markaa loo idaafeeyey macrifo mufradna haddii macrifo loo idaafeeyo cumuum bay faa'iidaysaa mufrad haddii macrifo loo idaafeeyo cumuum bay faa'iidaysaa labada khudbadoodba waa soo gudagelayaan marka sidaas aawadeed ilaa uu labada khudbadoodba ka faaruqo waa in markaa la aamusnaadaa dabeedna marka waxa weeye la tukaday imaamka oo jumcadii markaa la tukaday waxaa loo dembi dhaafaa ilaa jimcaha kale laga gaadhayo iyo saddex maalmood oo kale oo siyaadaa tobankaa maalmood dembigiisa waa la dhaafaa dembigaa la dhaafayana waxaa markaa ay ku fasiraan jamaahiiru ahlicilmi inay tahay sakaa'iru dunuub dembiyada kuwooda yaryar inay tahay sidaas iyadaabay markaa ku fasiraan yacni waxa weeye xadiiskii tilmaamayay cimro ilaa cimro laga gaadhaayo jimco ilaa jimco laga gaadhaayo ramadaan ilaa ramadaan laga gaadhaayo yacni mukafiraatun limaa baynahunna yacni ida ijtunibat ilkabaa'ir yacni xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey marka waxa weeye waxaa lagu qayday haddii kabaa'irta laga dheeraado kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn haddii laga dheeraado ayaa markaa lagu qayday waxyaalaha cibaadaadka iyo xasanaadku waxay dhaafayaana waa dunuubta markaysagaa sakaa'irta weeyaan bay yidhahdeen laakiin bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeye ilaahay fadligiisu waa waasic waxaana lagu xambaarayaa xadiiskaasi inuu yahay waagii hore yacni markii dambe laakiin waxa weeye ziyaadaa soo aroortay oo waxaa dhici karta markaysa waxaa markaa in yacni kabaa'irta qaarkood xataa laftooda in acmaasha saalixa lagu dhaafo ayaa markaa suurowda bacdu ahlicilmi oo sidaas iyadaa yidhina waa jiraan horena waa usoo tilmaanay marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay ka cuskanayaan oo ka daliishanayaan ninkii yidhi xad baan asiibay ee waxa weeye iga og nebigu sala allahu alayh wasalam aayaddu markay soo degtay ina alxasanaati yudibna sayi'aat waxa uu tilmaamay markaysagaa in loo dhaafay istifsaal wax la yidhahdana kuma samayno ma odha xadkaad asiibtay waa maxay waxaana markaa bilmunaasaba habboon yacni inaan baraarujiyo erega xad yacni macno istilaaxiyuu leeyahay iyo macno waxa weeye sharciya macnaha istilaaxiga uu leeyahay waxa weeye waa arrinka yacni dunuub khaas ah oo ilaa toddoba dembi ah oo cuquubaad muqadara laga xad laga laga qadaray ama laga sharciyeeyey ayaa waxaa la yidhahdaa xuduud laakiin waxa weeye markaa sidaas looguma isticmaalo nusuusta sharciga nusuusta sharciga xad waxaa loo isticmaalaa wax kasta oo xalaasha iyo xaaraanta kala farqinaya oo kala soocaya waa xad xuduuddu waa ka waasacsan tahay sida markaa fuqahadu ay u istilaaxeen macno ka waasacsan oo ka sii ballaadhan weeyi waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah xuduudda ilaahay kii ku tacadiyaa yacni naftiisa waa dulmiyey talaaqii baana laga qisoonaya oo laga hadlayay marka iyadoo talaaqa laga qisoonaya ama soonka laga qisoonaya haddana xuduud laynoo tilmaamaa yacni xuduud ayaa laynoo tilmaamaa tilka xuduud allahi falaa taqrabuuha iyo tilka xuduud allahi falaa tactaduuha marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni erayga xad waa eray ka waasacsan yacni sida fuqahadu ay u istilaaxeen marka masalada noocaasna waa lagu baraarugsanaanaya marka maadaama sidaas iyada ay tahay waxay ixtimaali kartaa inay sakaa'iru dunuub tahay oo uu leeyahay xadka uu leeyahay waan asiibay inay tahay suuroobi karto inay tahay muqadimaatu zina taabashada iyo markaysaga umuuraha la midka marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni ahlucilmiga qaarkooda sidaa ku tegay waa jiraan laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan yacni xasanaadka waxaa lagu dhaafaa inay tahay sakaa'iru dunuub inay tahay oo waxay markaa haystaan yacni markaa axaadiista ku qaydaysa maa lam tugsha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat ilkabaa'ir yacni markaa axaadiista noocaasa ayay deliishanayaan yacni markaa dunuubta kabaa'irtuna waxay u baahan tahay towbad bay u baahan tahay bay yidhahdeen iyadu xadiiska afar boqol iyo saddex iyo lixdan wa canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama dakara yowma aljumuca inuu nebigu sala allahu alayh wasalam maalinta jimce sheegay oo fa qaala uu yidhi fiihi saacatun maalinta jimce waxaa ku sugan saacad oo laa yuwaafiquhaa aanu ku beegmaynin cabdun addoon muslimun muslim ah wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu uu yahay qaa'imun mid markaa taagan oo yusallii tukanaaya yas'alu allaha ilaahay markaa weydiisanaya caza wajal xaaluu ilaahay weydiisanayo caza wajalla caza ilaahay qaalib noqoy wajalla weynaaya shay-an wax weydiisanayo ilaa actaahu yacni markaa ma waafaqo addoon muslima oo awsaaftaa ku sugan waxna ilaahay ma weydiisto haddii uu markaa saasi ay dhacdana actaahu ilaahay waa siiyaa iyaahu yacni shaygaa uu ilaahay weydiisanayay buu siiyaa wa ashaara biyadih nebigu sala allahu alayh wasalam gacantiisa ayuu ku tilmaamay saacadda yuqalliluhaa isaga oo yaraynaya oo bimacnaa u tilmaamaya qadar yar inay tahay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa fii riwaayatin limuslimin riwaaye muslim u sugnaatay wa hiya saacatun khafiifa wa hiya markaa saacaddaasi saacatun saacad weeye khafiifatun yacni markaa yar weeyaanoo aada khafiif oo ah xadiidkani waxa uu ka sii warramayaa fadaaisha iyo khasaa'ista ay leedahay maalinta jimcadu marka fadaaisha iyo khasaa'ista ay leedahay waxaa ka mid ah in ay ku jirto maalinta jimcaha saacad saacatul ijaaba ah oo ilaahay wixii addoonka muslimkii uu ka baryo ilaahay uu siiyo saacaddaas inay ku jirto ayuu xadiisku markaa tilmaamaya axaadiis badan oo kale ku soo aroortay saacaddaasina waa jirtaa tacyiinka saacadda la cayimayana waxaynu markaa ka fahmi doonnaa markaa axaadiista soo socota in sha allahu tacaala xadiiskii afar boqol iyo afar iyo lixdan wa can abi burdata abi burda waxaa laga soo wariyo can abiihi aabbihii uu ka warinayaa yacni marka abi muuse samictu inuu yidhi waan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalama rasuulki ilaahay oo yaquulu odhanaaya hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa hiyo markaa saacaddaasi maa bayna an yajlisa alimaamu waxay u dhaxaysaa inta uu imaamku ku fadhiisto mimbarka yacnii ilaa an tuqda asalaa ilaa salaadda markaa laga gudanayo laga dhammaynayo rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey warajaxa daara qutniyu daara qutni xaafidka la yidhaahdaa waxa uu arjaxay annahu xadiidkani min qowli abi burda inuu abii burda hadalkiisii ka mid yahay inuu abii burda hadalkiisii ka mid yaho isaga mawquuf ku yahay sidaas yada ayuu daara qudnina arjaxay xadiidkan culamo badan baa saxiixisay oo uu ka mid yahay markaa muslim oo saxiixiisa ku soo wariyey oo uu ka mid yahay ibnu khusayma oo uu ka mid yahay yacni culammada markaa saxiixisay ibnu carabi iyo nawowi iyo qurtubi iyo yacni culamo badan baa sidaas yadaa ugu tegay xadiidkan inuu saxiix yahay bal asaxu shayin filbaab inuu yahay ayay markaa sheegeen oo baabka waxaa lagu soo wariyey inuu markaa ugu sixo badan yahay ayay markaa tilmaameen ha yeeshee culammada qaarkood baa markaa qabsatay xadiiskanna wuxuu ka mid yahay axaadiista lagu qabsaday markaa muslim oo markaa waxa weeye lagu ictiraaday saxiixa aroorinta uu ku soo arooriyey xadiiska uu ku soo wariyey axaadiistii lagu qabsaday ayuu ka mid yahay culammada markaa ku qabsatayna waxaa ka mid ah yacni daara qudni ayaa ka mid a oo tilmaamay xadiisku inuu markaa uu yahay xadiis markaa macluul ah oo mawquufa inuu yahay sidaas yada ah yacni markaa tilmaamay culamo kale oo markaa iyaguna saas si la-eg ku raacay markaa daara qudni ayaa markaa iyaguna jira oo sidaas yada ah markaa daara qudni markaa kusii raacay marka culammada yacni markaa xadiiska tilmaamay inuu markaa yahay xadiis mawquuf ah waxay ku cilleeyeen asbaabo dhowra ayay ku cilleeyeen asbaabahay ku cilleeyeen waxaa ka mida waa mida inqitaac baa ku jira bay yidhahdeen oo xadiisku muttasil ma aha xadiisku muttasil yacni ma aha makhramat ibnu bukayr nin la yidhahdaa sanadkiisa ku jira oo aabbihii wax ka warinaya ninkaasina markaa siday xufaad badani tasriixiyeen aabbihii waxba kama maqlin aabbihii waxba kama maqlin waxaanu markaa xadiiska ku sugan sanadkiisa can makhramat ibni bukayr can abiihi can abi burda marka sidaas yada ayuu markaa uu yahay marka makhrama maadaama aanu aabbihii wax alla wuxuu ka maqlay aanu jirin waxa uu noqonayaa halkaas munqatic ayuu markaa noqonayaa ee haddii ictiraad la keeno culammada qaarkood ay yidhaahdaan masalan oo sababta waxa weeye mucaasarada iyo wax layskaga kaaftoomo yacni marka waxa weeye maxaa markaa loo odhanaya xadiisku waa munqatic maadaama aanu mudallis ahayn makhrama maadaama aanu mudallis aanu ahayn waxaa la odhanayaa waxa weeye asalku waxay ahayd in la aqbalo laakiin wakhtiga la ogaado inaanu waxba ka maqali taasi waa ka hadhan tahay oo waxay noqonaysaa inaan xaaladdaas yacni markaa la ictimaadin waayo dee waxaa la hayaa markaa sabab cad oo tilmaamaysa in marka uu munqatic yahay oo aanu ka maqlin marka ilaa ay sugnaato xadiiskan inuu ka maqlay ilaa ay sugnaato ama inuu wax ka maqlay ilaa ay sugnaato inuu wax ka maqlay ilaa ay sugnaato xadiiska itisaal laguma xambaari karo itisaal yacni mid lagu xambaari karo ma aha cillada labaad ee lagu cilleeyey xadiiska waxa weeye waa idiraab oo xadiiska markaa inuu yacni sanadkiisu isbaraanbarinayo taa lafteedana waxa weeye waa lagu cilleeyo ikhtilaaf baa ku sugan oo mar waxaa laga dhigayaa qowlu abi burda mar waxaa laga dhigayaa qowlu abi muusa mar waxaa laga dhigayaa markaa nebiguba sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi ikhtilaafyo kale oo ku suganna markaysagaa waa jiraan weliba markaa ruwaaddu waxay u badan yihiin inuu hadalkii abiiburde markaa uu yahay sidaas yadaa bay u badan yihiin waxaa kaloo lagu cilleeyey waqfi oo inuu markaa mawquufun calaa abii burda abi burda inuu mawquuf ku yahay mawquufun calaa abi burda inuu yahay ayaa markaa ti kalena markaa lagu cileeyey oo culamo badani waxay arjaxeen abi burda hadalkiisii inuu yahay oo daara qudnina ka mid yahay daara qudnina yacni uu ka mid yahay marka waxa weeye waxaana markaa yacni abi burda uu ahaa yacni kuufi buu ahaayoo kuufe ayuu deganaa reer kuufa badankooduna waxay u soo wariyeen xadiiska yacni isaga oo markaa xadiisku mawquufun calaa abi burda ah raggii xadiiskiisa ka yaqaanay ee ahlu beledkiisa ahaa yacni jamaacaad badan oo ka midii waxay u soo wariyeen isagoo mawquuf ku ah abi burda ayay markaa u soo wariyeen marka sidaas aawoodee xadiiska cilalkaasaa ku sugan culamo badan baana markaysa waxaan markaa ku raacday daaraqutni oo waxa weeye markaa qowlka daaraqutni aad moodaa inay markaysagaa u iilatay oo xaafid ibnu xajar laftiisu marka uu ka mid yahay yacni waxa weeye qowlka markaa daaraqutni inuu markaa uu raacayo ay markaa u eg tahay yacni a'imo badan ayaa sidaas iyadaa ku tegay ibnu cabdillahaadi muxararka sida hadalka daaraqutni ayuu markaa soo naqlinayaa dabeedna waa ku kaaftoomaya inuu ka raalli noqday ayay u eg tahay wakadalika xaafid ibnu xajar wakadalik marka culamo kalena saas in la eg ayay marka iyaguna yani markaa ay iyaguna ku mutaabacaynayaan marka calaa kulli xaal waxa uu ka mid yahay axaadiista marka muslim lagu intiqaaday ayay markaa ka mid tahay waintaqaduu calayhi maa yasiira fakam taraa naxwahumaa nasiira waa ka odhanaya yani marka waxa weeye suyuuti u alfiyadiisa marka waa ka ku odhanaya waxyaalaha marka yani la tilmaamayo ah marka in yani culamo badan u gargaartayna yacni nusrada marka iyo waxyaalaha loogu gargaarayo yacni sida xaafid ibnu xajarba uu ku tilmaamayo hadyiga ama hadyu saariga sida uu ku sheegayo muqadimada bukhaari yacni waxyaalaha lagu intiqaaday ee bukhaari iyo muslim yacni waxa weeye jawaabta laga jawaabayo khusuuska bukhaari buu markii ka warramayey laakiin jawaabtu labadaba waa shamlinaysaa waxa marka uu yidhi jawaabaha markaa laga jawaabay yacni isaga oo tilmaamaya ayaa waxa uu yidhi waxyaalaha lagu cileeyey waxay u qaybsamaan waxaan marka hore cilo qaadixa ahayn cilo yar waa tahay oo waxa weye xoogaha duritaan waa ku yara jiraa ha yeeshee cilo qaadixa ma aha oo markaa aad wax u duraysaa yacni ma aha waa midda kale waxa weeye waxyaalaha qaarkoodna waxay markaa tahay cilo way tahay oo waa lagu cileeyey ha yeeshee waa laga jawaabay ama waxa weeye dariiqyo kaluu markaa leeyahay oo shawaahid buu markaa u soo arooriyey ama markaa shawaahidda maba soo aroorin shawaahid buu leeyahay mutaabacaad oo mutaabacaadkaa daraaddeed buu xadiiska markaa ugu soo saaray yacni markaa saxiixa yacni waxa weeye waxaana ka mida buu ihi qaar yacni jawaabta laga jawaabayo nawcan maa uu takalluf ku jiro ayaa markaa jira buu ihi qaar waxa weeye jawaabta laga jawaabayaa takalluf uu ku jiro oo xoogaha markaysagaa jawaabtu ay adag tahay oo bimacnaa inayna xoogaha saa'iq ahayno jawaab qurqursamaysa aynay ahayn ay markaa ka muuqato ayaa ka mida buu markaa yidhi oo tacasuf iyo takalluf uu ku jiro marka xaafid ibnu xajar waxa markaa uu yacni tilmaamay bimacnaa bacdi waxyaalaha lagu intiqaaday ka mid ah in waxa weeye jawaabta laga jawaabaya jawaab saa'iq oo markaysa waxaan markaa yacni markaa fiican oo maqbuula inaynay markaa qaarkood ahayn ee jawaabo daciif ah oo takalluf ku sugan yahay inay qaarkood iska tahay oo shiikhun daafac yacni marka ay isaga badan tahay marka adigu calaa kulli xaal yacni markaa sawaabku waxay tahay xadiisku inuu daciif yahay ahlucilmi badan oo saa ku raacayna waa jiraase inu ishaaray shaykhulalbanina waxa uu ka mid yahay culamada ku raacday yani xadiiska marka arjaxday inuu xadiis daciifa yahay yani culamadaas ayuu markaa ka mid yahay oo waxau odhanaya xadiisku waa daciif ayuu marka odhanaya asbaabta la sheegay daraaddeed culamada kale ku raacday waxaa ka mid a yani markaa shawkaan nayl abtaarka waxa uu soo naqlinayaa yani hadallada markaysaga culamadii naqdisay yacni kamana jawaabayo ma radinayo taasna waxay kutusinaysaa inuu qowlka ikhtiyaarayo yacni tadciifinta ku saabsan xadiiska la daciifinayo xadiiskaas daciifinta la daciifinayo inuu ikhtiyaarayo ayay markaa kutusinaysaa marka calaa kulli xaal yacni xadiiskani marfuuc ahaan uma asixin laakiin waxa weeye waa min qowli abi burda yacni marka ayuu saxiix ku yahay oo asaaniid kale ayuu ku sugnaaday oo aan sanadka markaa makhrama ahayn xadiiska afar boqol iyo shan iyo lixdan wa fii xadiisi cabdillaahi bni salaam xadiiska cabdillaahi bni salaam waxaa ku sugnaaday cinda bni maajah ibni maajah agtiisa wa jaabirin iyo xadiiska jaabir oo cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisa iyo wanasaa'i nasaa'i agtiisa markaa ahaaday annahaa saacaddaas markaa saacatulijaabaha ahi maa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi inay u dhaxayso salaada casar iyo intay qoraxdu ka dhacayso labada dhexdooda inay tahay ayaa markaa labada xadiisna ay markaa sheegayaan xadiiska cabdillaahi ibnu salaam waxa uu yahay isagoo marfuuca waxaa soo wariyey ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa isagoo marfuuca yacni soo wariyey saacatulijaabuhu inay casarka iyo qoraxdu intay dhacayso u dhaxayso intaa dhexdooda ay ku sugan tahay taana waxa saxiixiyey isagoo marfuuca buusiiri oo zawaa'idda markaa ku saxiixiyo o yidhi isnaadkiisu waa saxiix iyo sheikhul albaani ayaa markaa saxiixiyey waxaa kale oo xadiiska loo soo wariyey isagoo mawquufa oo cabdillaahi mawquuf ku ana waa la soo wariyey waxaa soo wariyey maalik iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i yacni ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan xaakim iyo bakawi oo sharxu sunnaha ku soo wariyey intaasiba waa soo wariyeen taasna waxaa saxiixiyey culamo tiro badan yacni markaa oo toban ka badan ayaa markaa saxiixiyey oo uu ka mid yahay tirmidi ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim oo calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay yacni bakawi oo isaguna yidhi xadiisun saxiix nawawi oo markaa yidhi biisnaadin saxiix yacni markaa biisnaadin calaa sharti shaykhayn yacni saas yadaa yidhi calaa sharti shaykhayn inuu markaa ku saxiixinayo u muuqato ibnu cabdilbar oo yidhi yacni baabka wax lagu soo wariyey axaadiista lagu soo wariyey waa ka ugu sugnaanshaha badan zarqani oo isaguna saas si la-eg sugay albani oo markaa isaguna saxiixiyey iyo labada arnaa-uud oo takhriijka markaa zaadulmacaadka iyaguna markaa ku saxiixiyey marka calaa kulli xaal xadiiska waxa weeye yacni cabdillaahi ibnu salaam waxa uu yahay yacni markaa xadiis saxiixa yacni markaa weeyaan shawaahid kalena markaa waa leeyahay qisaana ku sugan marka mawquufka uu yahay qiso dheer waa xadiis mutawala oo dheer oo qisa ay ku jirto yacni weeyaan cabdillaahi ibnu salaam intuu sheegay xadiiska markaa tilmaamaya inay saacadii maalinta jimca ku jirto markaa mustajaaba oo ilaahay ducada aqbalo ayaa waxa weeye saacaddii ama markaa cid kale intay soo sheegtay ayaa loo yimi markaasaa la weydiiyey markaasuu yidhi waxaan garanayaa saacadday tahay ayaan markaa garanayaa buu abu hurayre ku yidhi markaasuu yidhi waa saacaddee yacni markaa ii sheeg buu ku yidhi hana igaga bakhaylin ii sheeg oo ha igaga bakhaylin ayuu yidhi haddaad saacaddaa garanayso markaasuu yidhi saacaddaasi waxa weeye waa marka yacni saacadda yacni maalinta ugu dambaysa yacni maalintu markay baxayso yacni qadarka ugu dambeeya yacni qadarkaas weeyaan buu yidhi markaasaa abu hurayra ictiraad soo arooriyey markaasuu yidhi siday qadarkaa u noqonaysaa iyadoo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yihi laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wa huwa qaa'imun yusallii yacni sidaas yadaa iyadoo uu nebigu yidhi yacni saacaddaasina aynay ahayn saacatu salaa saacad la tukado oo qofkii markaa inuu iska tukado aynay mashruucu ahayn labadaa arrin siday isu waafaqaysaa ayuu cabdillaahi ibnu salaam yacni ugu markaa yacni ictiraad ahaan ugu soo arooriyey dabeed markuu sidaas ugu soo arooriyey cabdillaahi ibnu salaam waa ka jawaabay oo waxa uu yidhi waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu sheegay qofku hadduu markaa yacni salaadda sugayo yacni oo intidaarayo inuu salaad ku sugan yaho xukum salaadeed iska leeyahay ayuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay marka tanna waa sidaasoo kale ayuu markaa ugu jawaabay markaa cabdillaahi abuu hurayre ugu jawaabay marka qisada caynkaasina sidaas iyada ah ayay markaa ugu sugan tahay xadiiska markaa jaabir yacni culamo badan baa saxiixiyey waxaa ka mida xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa ka mida waxa weeye dahabi oo ku waafaqay waxaa ka mida nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey waxaa ka mida xaafid ibnu xajar oo sanadkiisa markaa taxsiiniyey fatxulbaariga waxaa ka mida markaa mundiri oo calaa sharti muslim ku saxiixiyey waxaa ka mida albani oo isaguna waxa weeye markaa saxiixiyey oo saxiix abi daawuudka iyo saxiixu nasaa'iga iyo ku saxiixiyey ayaa ka mid a qaala sheekh ibnu xajar raximahu llah waqad ikhtulifa fiiha waa laysku khilaafay saacaddaas cala akara min arbaciina qawlan waxaa laysugu khilaafay afartan qowl in ka badan baa laysugu khilaafay amlaytuhaa waxaan ku yeedhiyey aqwaashaas fii sharxi albukhaari bukhaariga sharxiga aan sharxay ayaan ku yeedhiyey buuhi oo bimacnaa aan aqwaashaasoo dhan ku taxay markaa saacatulijaabaha markaa ku jirtaa yowma aljumuca yacni waxaa ku sugan ikhtilaaf fara badan ayaa ku sugan oo ilaa afartan qowl in ka badan gaadhay sida uu xaafid ibnu xajarba yacni fatxulbaariga haddii la raajaco hadallada uu ku qoray yacni iyo aqwaasha uu soo naqliyey laga arki karo ha yeeshee aqwaashaa tirada badan leh yacnii in badanoo ka mida ama badankoodu waxay yihiin aqwaal markaa waxa weeye yacni markaa saaqit ah oo bimacnaa aan wax xujaa haysan oo markaa yacni daciifa markaa weeye oo dacfigoodu weliba daran yahay weeye waxaana ka mid a aqwaasha qaar odhanaya waaba la rafciyey oo marka waxa weeye saacatulijaabadii ee jumcada ku jirtay hadda baaqi ma ahee waa la kor yeelayoo hadda markaa saacatulijaaba jimca ku jirtaa ma jirto yacni markaa qowl sidaa odhanayabaa xataa ka mid a marka aqwaasha qaarkood baatilnimadoodu waa iska waadix oo waa qaaray iska caddahay yacni weeye aqwaasha markaa ugu roon ee xagga miisaanka yacni ugu markaa yacni soo ladan waa markaa dhowr qowl weeye qowl waa qowlka odhanaya waa markaa yacni waa casarka gaaban bay ku jirtaa oo aakhiru saacatin min nahaari yowmi aljumuca yacni waxa weeye saacadda yacni ugu dambaysa oo maalinta jimce ku jirta inay markaa tahay casarka gaaban ee markaa jimcada inay wakhtigaas tahay qowl waa kaas qowl kalena waa ka sii yaro ballaadhinaya wuxuu leeyahay maya casarka gaaban bayaanu noqone ilaa casarka yacni salaadda casar marka la tukado dabadeed ilaa markaysa waxaan markay qorraxdu dhacayso intaasay u dhaxaysaa loogamana jeedo intaasoo dhan bay istiqraaqdaayo oo wada gaadhaa loogama jeedo ee waa qadar yar weeye bimacnaa intaa qadar ka miday noqonaysaa weeye intaa qadar ka mida ayay markaa noqonaysaa ayaa qowlkaasina markaa waxa weeye uu tilmaamaya qowlka kale waa qowl odhanaya maya imaamku markuu mimbarka ku fadhiisto ilaa inta salaadda laga gudanaayo ee laga faaruqaayo intaasay markaa u dhaxaysaa bimacnaa intaa qadar ka miday ku jirtaa ila saacaddu aad bay u yartay baa la yidhi yacnii intaa qadar ka mida ayay markaa ku jirtaa qowl kale waxa uu tilmaamayaa maya taasunbuu sii khasisayaayo yacni salaadda marka la qiimo laga bilaabo salaadda jimcada marka la qiimo laga bilaabo ilaa inta laga baxayo intaasay ku jirtaa intaas ayay markaa ku jirtaa marka aqwaasha kale waa qowl odhanaya waa intiqaashaayo meelaha adiladu ku soo aroortay bay ku guurguurtaayoo marba mid noqotaa oo mar casarka dabadiisay noqotaayoo marka casar gaaban ah mar waxay noqotaa waxa weeye casarka gaabanba waa ka soo yara horraysaa oo waxay iska noqotaa casar dheer mar waxay noqotaa waxa weeye yacni marka khudbadda uu ku jiro marka khatiibku yacni ayay noqotaa yacni waxa weeye wakhtiyadaasay ku intiqaashaa qowl sidaas odhanayaana waa jira qowl kale wuxuu leeyahay maya labada wakhtiba kuma intiqaashee mid waliba saacatulijaabo weeye yacni mid waliba saacatulijaabo weeye oo laga soo bilaabo mimbarka markuu imaamku ku fadhiisto ilaa inta salaada laga baxayo waa saacatulijaabo yacni casarka dabadiisa ilaa maqribka markaa laga gaadhayana intaana qadar ka mid a oo saacatulijaabiyi waa jira labaduna isma caaridayaan ra'yigaana waxaad mooddaa markaa ibnulqayim ayaa markaa zaadulmacaadka markaa maray ra'yigaas oo markaa ku tegey culamo kaleoo markaa iyaguna qowlkaas yacni markaa qabaana waa jiraan oo markaa laga soo naqliyey culamo kale oo iyaguna qowlkaa qaba oo laga soo naqliyeyna yacni iyaguna waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlkaasina waa sidaas iyadaa weeye oo waxa uu tilmaamaya waxay ka dhigan tahay buu odhanayaa ibnulqayim sidii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih waxaa markaa uu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam waa masaajidkaygan yacni waxa weeye aayadduna waxay ku soo degtay masjidu qubaa ayay ku soo degtay bimacnaa masjidu qubaa hadday ku saabsan tahay masaajidkanna waa uga xaqnimo badan yahay masjidu rasuul sala allahu alayh wasalam marka labaduba waa laba masaajid oo taqwo lagu aasaasay weeye yacni marka laba masjid oo labadaba taqwo lagu aasaasay yacni weeyaan masjidu qubaa iyo masjidu rasuul sala allahu alayhi wasalam sidaas aawadeed isma caaridayaan in la yidhahdo masjidu qubaa weeye masaajidka taqwada lagu aasaasay iyo in la yidhahdo waa masjidu rasuul sidaas aawadeed bayna isu caaridayn buu yidhi in la yidhaahdo saacatulijaabadu waa markaa casarka dabadiisa ilaa yacni inta waxa weeye yacni qorraxdu intay ka dhacayso iyo waxa weeye in la yidhaahdo mimbarka markuu imaamku ku fadhiisto ilaa intuu waxa weeye salaada ka faaruqayo dhammaysanayo intaasay ku jirtaa labadu markaa wax iska hor imanaya ma aha ee waa iswaafaqayaan sidaas yada ayuu ibnulqayim aljawsiya isaguna ku tegey marka calaa kulli xaal qowlka sidaas odhanaya waxay ku jirtaa saacatulijaabadu salaada jumcada marka la qiimo ilaa inta salaada jimce laga baxaya laga faaruqayo ayay ku jirtaa hadalka sidaas odhanaya waxaa lagu soo wariyey xadiis kale ayaa lagu soo wariyey oo markaa waxa weeye uu soo wariyey yacni marka camr bnu cawf yacni marka uu soo wariyey xadiidkaasna waa la daciifiyey sababta loo daciifiyeyna waxay tahay nin la yidhahdo kasiir ibnu cabdillaahi ayaa sanadkiisa ku jira ninkaasna waa nin aad iyo aad markaa loo dacniyey waana ninkii soo wariyey asulxu jaa'isun bayna almuslimiin culamada qaarkoodna waxa weeye aad u dacniyeen oo waxa weeye dacni aad u daran ay markaa ku sheegeen ilaa qaar ay yidhaahdeen waxa weeye waa ruknu min arkaani alkadib yacni markaa waa tiir tiirarka beenta ka mida ilaa iyo markaa culamada qaarkood ama a'immada qaarkood ay yidhaahdeen oo abu daawuud iyo ragga markaa aadka u tacniyey shaafici iyo ayay ka mid yihiin oo waxa weeye yacni markaa shaafici iyo abu daawuud baa labada midkood waxa wuri waa ruknun min arkaani alkadib yacni marka waa rukni arkaanta beenta ka mida yacni weeyaan marka xadiidka ha yeeshee culamada qaarkood ayaa markaa taxsiiniyey oo culamada taxsiiniyey waxaa ka mida markaa tirmidi waxaa kaloo ka mida bukhaari waxaa kaloo ka mida bakawi yacni culamadaas baa markaa taxsiiniyey oo xadiisku inuu xasan yahay markaa ku xukumay culamada qaarkood markay ka hadleen ninkaas oo ay yidhaahdeen ninka noocaasi waa nin marka waxa weeye madcuuna aad iyo aad loo tacniyey xadiiskiisa in la taxsiiniyo ama la quweeyana ma suuragal aha waana nin aad loo jarxiyey axmed maxamed shaakir baa waxa uu doonay inuu intisaaro u gargaaro kitaabkiisa waxa weeye tacliiqa uu ku leeyahay tirmidiga dabadeedna waxa uu yidhi tawsiiq waxa u noqonaysaa oo yacni markaa ku filan inay markaa ninkaa ku siqannimo xukmiso tirmidi iyo bukhaari oo labaduba xadiiskiisa taxsiiniyey taxsiinka xadiiskiisa ay taxsiiniyeen ay yidhaahdeen xasan weeye waxay tilmaamayaan inuu ninkaasi siqo yahay ayay tilmaamayaan oo riwaayadiisa la ictimaadayo xadiiskiisana la xujaysanayo sidaas yada ayay noqonaysaa sidaas aawadeed tashniica uu markaysa waxaa markaa tirmidi ku tashniiciyey yacni markaa dahabi uu ku tashniiciyey tirmidi taxsiinka uu xadiiskiisa taxsiiniyey mid meesha ku jirta ma aha iyo qodob meesha ku jira oo la eg yacni ma aha oo waxa weeye waxa cadaaladiisa sugitaankeeda ugu filan yacni markaa tasxiixa xadiiskiisa ama taxsiinka ay taxsiiniyeen tirmidi iyo markaa bukhaari laakiin markaa ra'yiga noocaasi calaa kulli xaal yacni fil jumla haba saa'iq haba noqdo eh laakiin maqaamkan oo kale saa'iq kuma aha yacni markaa fil jumla mid saa'iqa haba noqdo eh hadda maqaamkan oo kale mid markaa yacni ku saa'iq oo bimacnaa waxa weeye yacni la qaadan karo la aqbali karo ma aha sababtuna waxay tahay oo aan loo aqbali karaynin waxa markaa sugan oo meesha taale jarxi mufasar ah oo la fasiray oo sababtiisa la garanayo oo weliba aad u weyn ayaa meesha taalla oo ninka waxa weeye culammada daciifisay yacni markaa jarxi mujmaluun ma aha waxay sheegeen ee waa jarxi fasiran oo sababtiisii ay caddeeyeen weeye waxaanay ku tilmaameen ninkaasi inuu beenawaas yahay sidaas yada ah ayay markaa ku sheegeen marka waxaynay qaacidadu tahay idaa tacaarada aljarxu almufasar maca atawsiiq yuqadamu aljarxu almufasar haddii jarxi markaa la fasiray iyo tawsiiq cadiba ay iska hor yimaadaan tawsiiqa cad la qaadan maayo jarxiga la fasiray baa markaa la qaadanaya waayo ruuxan jaarixe wax jarxinaya waxaa markaa taallo meesha inuu waxa weeye cilmi siyaado ah oo dheeraada inuu hayo ayaa laga qaadanayaa oo waxa weeye ninkan kalena arrinkan kale ma ogeyn oo waxa weeye miduu ogaa ma ahay allaahuma ilaa waxaa laga reebayaa hadduu sababta lagu daciifiyey uu ka hadlo yacni waxa weeye ninka markaa yacni tawsiiqinaya oo uu yidhahdo arrinka noocaasee la sheegay yacni ee caynkaas ah yacni wax ka jiraa ma jiraan yacni anigaa og yacni wahmi bay ahayd yacni wax jiraa yacni ka jiraa ma jiraan hadduu sababtaa markaysaga lagu daciifinayo si toosa u nafiyo xaaladda noocaasa culamada qaarkood oo muxadisiinta ka midi waxay yidhaahdeen markaa tawsiiqa ayaa la qaadanaya waayo sababtan lagu daciifinayo inuu la og yahay laakiin gunteeda uu gaadhay amaba uu yidhaahdo waxa weeye wuu ahaayo sidaa waa ahaan jiray oo waxa weeye macaasi wuu ku dhacay bacdu almacaasi ama bacdu adunuub oo aan beenta ahayn waa ku dhacay dabeedna waa ka toobad keenoo nin saalix oo wanaagsan buu noqday hadduu caynkaasoo kale yidhaahdo xaalka noocaasa yacni waa saa'iq in la qaato oo waa mid markaa maqbuula oo la qaadanayo yacni markaa tawsiiqa laakiin haddii kale in la qaataa marka isagaa ima suuragal aha calaa kulli xaal axaadiista yacni in badani waxay ku soo aroortay casarka dabadiisa inay tahay oo salaada casar iyo ilaa waxa weeye qoraxdu intay dhacaysa inay udhaxayso sidaas aawadeed baa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi yacni aksaru alaxaadiis axaadiista badankoodu waxay ku sugan yihiin inay u dhaxayso yacni marka waxa weeye inay tahay yacni casarka dabadiisa ilaa maqribka laga gaadhayo intaa inay ku jirto ayaa axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam badankoodu ay ku soo arooreen sidaasaa imaam axmed ibnu xambal yacni marka uu yidhi sidaas ayuu imaam axmed ibnu xambal yacni marka uu yidhi xadiiska horena markaysa waxaa markaa dacfi ayaa ku sugan marka sidaas aawadeed la qaadan maayo la qaadan maayo culamada yidhi waxa weeye isagaa ugu sixo badan waxa baabka ku soo arooray waxay ka eegeen un axadu saxiixayn inuu ku soo arooray sidaas yadaabay ka eegeen sidaas yadaa ayay markaa ka eegeen culammaduna waxa weye markay tilmaamayaan waxa labada saxiix midkood ku jira arjaxaadda laga arjaxayo yacni waxaan ku jirin oo waxa saxiixaynka midkood ku jira la arjaxayo xaaladdaa waxay muqayad ku tahay axaadiistii lagu intiqaaday inaanay ka mid ahayn yacni markaa saxiixaynka hadday laakiin axaadiistii markaa lagu intiqaaday saxiixaynka ay ka mid tahay axaadiista kale ee saxiixa ah ee aan saxiixaynka ku jirin kama miisaan badna waxaa kaloo weliba raacdo marka waxa weeye xadiiskan yani hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa xadiiskani waxa weeye haddiiba ay sugnaato inuu markaa yacni yahay marfuuc inuu yahay haddayba sugnaato waxa uu leeyahay dariiq keliya oo abi muuseo keliya soo wariyey yacni axaadiista kale laakiin casarka dabadiisa ilaa qoraxdu intay dhacayso laga gaadhaayo axaadiistaa waxaa soo wariyey saxaabo kala duwan oo cabdillaahi ibnu salaam ka mid yahay oo jaabir ka mid yahay oo marka waxa weeye saxaabo mutacadida oo kala duwan ayaa soo wariyey weliba bisalama ibni cabdiraxmaan ibni cawf ninka la yidhahdo taabiciinta ka mid oo cabdiraxmaan ibnu cawf uu dhalay axad lmubashiriina biljanna yacnii tobankii jannada loogu bushaareeyey nin ka mid a ayaa dhalay marka abisalama waxa uu yidhi saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa isu yimi dabeedna waxay ka sheekaysteen oo ka mudaakaroodeen yacni saacadda saacatulijaabada ahi ee jimcada ku jirtaa wakhtigay ku jirto bay ka sheekaysteen dabeedna waxay kala tageen iyagoo isla gartay oo isku waafaqay inay waxa weeye casarka dabadiisa ilaa qoraxdu intay dhacayso inay ku jirto iyagoo sidaa isla gartay ayay markaa kala tageen abisalama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfna sidaas yada ah ayuu ka soo naqliyey saxaabada markaysa waxa markay mudaakaroodeen inay ra'yiga isla garteen ayuu marka isaguna yacni soo xikaayooday riwaayada sidaa lagu soo warinayaana waxa weeye waa riwaaya qawiya sidaas aawadeed baa culamo dhowri ay markaa tilmaameen sanadkeedu inuu saxiix yahay ou ka mid yahay xaafid ibnu xajar oo fatxulbaariga ku saxiixiyey ou ka mid yahay zarqani oo waxa weeye isaguna yacni sharaxa muwataa ku saxiixiyey ou ka mid yahay waxa weeye markaa shawkani marka culamo badan baa calaa kulli xaal yacni iyaguna saxiixiyey oo tilmaamay asarkaasi inuu asar saxiixa inuu yahay sidaas yadaa markaa tilmaamay marka culamo badan oo waxa weeye arjaxaya yacni xadiiska markaa jaabir iyo cabdillahi ibnu salaam iyo ayaa markaa jira culamada markaa si arjaxayana waxaa ka mida inuu yidhi imaam axmed ibnu xambal oo yidhi axaadiista badankooda saa ku soo aroortay waxaa ka mida waxa weeye yacni culamo badan oo kale oo xataa shaaficiyada qaar ka mida ayaa iyaguna sidaas doortay oo ibnu zamlakani shiikha la yidhaahdo oo waxa weeye shiikhii shaaficiyada wakhtigeedii ahaa yacni culammadii markaa shaaficiyo ee wakhtigii ibnu taymiye noolaa yacni shiikhoodii waxau ahaa ibnu zamlakani ninka la yidhaahdo ayuu marka ahaa marka ibnu zamlakani laftiisu ra'yigaasu markaa doortay waxaanu tilmaamay markaa shaafici siduu nasgareeyey ee caddeeyey inay sidaas tahay ayuu markaa isaguna tilmaamay siduu shaafici nasgareeyey ee uu tilmaamay inay sidaas yadaa tahay oo salaada casar ilaa qoraxdu intay ka dhacayso inay u dhaxayso sidaas yada ayuu markaa tilmaamay marka calaa kulli xaal aqwaasha kale waxay yihiin aqwaal aan qawi ahayn laakiin qowlka markaa ugu raajaxsani waxa uu yahay qowlka tilmaamaya in waxa weeye salaada casar ilaa qoraxdu intay dhacayso in laga tago haddii laga tegi waayo qowlka kale ee soo raaca waa in la yidhaahdo wakhtigaa iyo wakhtiga kale ayay markaa ku intiqaashaa yacni markaa wakhtiga kale ee waxa weeye maa bayna an yajlisa alimaam iyo xadiisu camri bni cawf iyo wakhtigu tilmaamayo ah inta salaada la qiimayo laakiin axaadiistaa dhammaantood inay daciif tahay ayaynu markaa tilmaanay inay daciif tahay ayaynu tilmaanno qowlka raajix ay tahay xadiisku axaadiistaas inay daciif tahay sidaas aawadeed yacni markaa sida ugu miisaanka badan ee ugu quwada badan waa in la yidhaahdo salaada casar ilaa qoraxdu intay ka dhacaysay u dhaxaysaa qadar yarna weeyaan sidaas aawadeed saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam qaarkood waxay samayn jireen salaadda casar hadday tukadaan jimcada cid dambe lamay hadli jirin markaasay waxa weeye duca iyo dikri qabsan jireen ilaa qoraxda intay godka ku hubsanayaan ilaa qoraxda intay godka ku hubsanayaan sidaas oo kale ayay samayn jireen caaishana waxaa laga soo naqliyaa inay waxa weeye markay qoraxdu gaabatay inay odhan jirtay qoraxda eega marka la yidhaha qoraxdii marka hadday godka sii gelaysaa oo liiqay dhigaysaa marka la yidhaahdo markaasay ducaysan jirtay wakhtigaas ayay caaisha yacni marka ummi lmu'miniin iyaduna marka ay ducaysan jirtay marka calaa kulli xaal qowlka ugu raajaxsani yacni marka qowlkaas yacni weeyaan inay casarka dabadiisa ilaa qoraxdu intay dhacaysa laga gaadho intaa intii u dhaxaysa inay marka ka mid tahay ayaa ugu raajaxsan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk